gabdhaha barta xirfadda caafimaadka ayaa ku soo badanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kuwaasoo si weyn u caawiyay bulshada qaybaheeda kala duwan maadaama caafimaadku muhiim u yahay jiritaanka aadamaha isla markaana bulshadu u baahan yihiin xirfadlayaal caafimaad qaar ka mid ah gabdhaha bartay caafimaadka islamarkaana ku shaqeeya ayaa idaacadda waamo uga warbixiyey xirfadooda iyo faa'iidooyinka ay u leedahay bulshada iyagoo sheegay in baahi weyn loo qabay in gabdhuhu ka dhex muuqdaan bahda caafimaadka
midwifeka soomaalida inta badan waxay isticmaalaan caado dhaqameedaa jiro oo iyaga waxawaaye waxaa jiro marka aad goboladoo kale sida geeli oo kaleetaa dadka layskaga dhaliyaa iyo xoolaha laakiin maadada mid haddana waxaan ku shaqeeyaa medicine aan ku shaqeeyaa horta midwifena waan kusoo shaqeeyay laakiin hadda waxaan ku shaqeeyaa dhakhtarnimo oo kuliyadii dhakhtarnimada aan wada wareegsaday oo hadda kuliyadaas kaleeto ma ku shaqeeyo laakiin kuliyaddan midwifeka iyadana waxa waaye kuliyad aada u fiicanoo yani u baahan waxbarasho badan in wax badan in laga barto ummadda soomaaliyeed iyo maamada soomaaliyeedba lagu caawin karo wax badan in loogu tari karo aan aaminsanahay waxay ku jecel yihiin aan aaminsanahay waxay tahay in soomaaliya barobaleemkeeda oo badan yahay oo afar iyo labaatanka saac lagu jiro muxuu ahaa xabad iyo dhibaato inta badanna waxay dhigtaan u jecel yihiin inay dhigtaan medicine and surgery oo kuliyadahan kasoo baxnay ah medicine and surgeryga waxayna ku jecel yihiin waxay tahay maadaama afaraad saac xabadu jirto afaraad saac dhimasho jirto baraatika fara badanna laga helaayo sida muqdisho kaleeto twenty-four hours qaraxyo iyo dhibaatooyin ka dhacaan dadkana way u baahan yihiin oo soomaalida ma ahayn waageedii hore dad fara badan oo dhakhaatiir fara badan leh marka hadda waa horumarka bulshadaan isleeyahay iyo ilbaxa xadaarada jirto ayaa dadka ugu badan yihiin inay bartaan kuliyadda medisiinka oo kugu caawinaysa yacni malama dhihi karo waa maado oo naarsinka oo quseyso oo maanta oo cusbitaalaa tegaysayo dad baa duraysa ama la dhihi karo midhwaaf iyo hooyooyinaa ka umulinaysaa waa maado oo loogu talagalay yacni hadday ahaanto health education daa wacyigelin lahayd dadka bulshooyinka maamooyinka oo caafimaadka waxba ka aqoonin hadda ardayda soo kobcaya dhalinyarada hadda oo yacni aan waxba ka warqabin caafimaadka iyo cudurada yacni oo hadda la dhihi karo way muxuu ahaa way u nugul yihiin inay dhaqsaga ku dhacaan iyo ilmooyinka yareerka iyo sidiba maamooyinka inuu hadda looga taxadaro iyo oo loo sameeyo wacyigelin ahaan loogu sameeyo ee ka hadlaysaa faa'iidooyinka horta faa'iidooyin badan way leedahay kuliyad kasta marka laga hadlaa kuliyad walba faa'iido way leedahay kuliyaddan hadda public health la dhahayo oo public marka la dhaho waa wax guud ahaana public marka la dhahayo hadda markii la joogo hooyooyinka ilmahooda qaar waxaa jira oo caafimaadka yacni aan ka warhaynin oo muxuu ahaa yani oo waxaan wuu u fiican yahay haddaa la dhaho ilmahaaga caafimaad ahaan iyo wuu u daran yahay ma garanayso yani dabcan way garanaysaa ilmaha waxa la siiyey iyo markuu xanuusta in takhtar la geeyo laakiin garan mayso haddaa la dhaho ee muxuu ahaay inay ka hortegi karto oo haddii yani cudurkan iyo siba marka ilmo la dhahayo waxaa jira cuduro ay ku dhacaan marka haddii la dhaho muxuu maamooyinkana waa loo si wax waa garanayn wacyigelin waa loo sameyn karaa si muxuu ahaa tuulooyinka camal ahaanna tuulooyinka waa la aadi karaa oo hadda caafimaad ahaanna waa loo sameyn karaa hadda malaaria camal oo malaariada waa ka hortegaysaa in la dhaho xanuunkuu ku dhaca siyeeri camal waa loo qaybin karaa